bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareerasaan raadiyo warsan markila kureebo hamiinimada jimcada ee sabtagaha hoydaasa hamiinimo sabto axada galaayta taariikhdan iyo kaedanta tumiisiyeedka bilo afaraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoylaayo karaalnagadan weliba ku mid aha madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan isla xisaabtan elaqaadi waxaana ku mid ah golo wasiir dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiiya ka dheegi doontaan walyaabihii kulamadaas lanku hadalay saasaata weliba barnaamijkaasinka gudbi doona hoylaayo karaalnagad madaweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo daafuray mashruuc maalgelineed oo lanka tiragelay bulshada danyarta ee ka dhaqan gudaha dalka soomaaliya barnaamijkiiasinka gudbi doona saasaata weliba barnaamijka haddii ilaayo karaalnagad ka dheegi doontaan xildhibaan cabdifitaax ismaaciil daahir oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dhaliil injeediya madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhaliilas oo ka eedan wadahadalada soomaaliya iyo somalilan barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasinka gudbi doone guddiga kahorseedooga cudurka coronavirus ee maamul goboleedka puntland oo kulamo la qaadday culamaa udiinka ganacsatada iyo bulshada rayidka ee maamul goboleedka puntland waana kula hadalay sidii lanka horseeda laha cudurka coronavirus barnaamijkaasinka gudbi doona qodobadaas iyo walaagahanizaad iyo barnaamijka intaabada ka jira ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo barnaamijkaasi saarintansiin kula dhinacsanaadan weliba gacanweyn ku jeedsadahaye mahadi ku deerto cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylan akhyaare kolka kaleetaa ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka horeeye barnaamijka hoosinqobada madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed iyo waliba geegiisu kulamo la qaaday ahaana ku mid ah golihiisa wasiirada kulankaas oo haay kulan lakala xisaabtamay wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaatoona lanku hadalaay iyo suurtagalnimada sidii lanka horseedi karo cudurkan coronavirus kulanka markaa dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay wasiirka wasaarada beero dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir cabdicaruush welina mas-uuliyiintan ku warbiyeena kulanka geegayo la qaadan madaweynaha dowlad goboleedka cabdicasiis xasan maxamed iyo walyaabihii lanku hadalay kulanka intii dareeray bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maalin wanaagsan runtii maanta waxay ka mid tahay maalmaha shaqo ee aan usoo baxnay inaan howlmaalmeedkeena caadiga ah qabsanno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed annagoo fulinayna awaamirtii oona furay ee ahayd ku shaqaynta bulshada nugul iyo dhammaan shacabweynaha reer koonfur galbeed waxaan xafiiska madaxweynaha u imaanay inaan soo gudbinno qorshe howleedkii sanadkii lasoo dhaafay waxyaabihii wasaaradda u qabsoomay iyo waxyaalihii aan isleenahay markaas gaab baan ka dhacay ama ma qabsoomin iyo caqabadihiina hor istaagsanaa inaan la wadaagno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale sanadka cusub ee bilaabanaya waxyaalaha u qorshaysan wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed si aan runtii madaxweynahana ugu ogaado waajibaadkana saaran iyo shaqooyinka uu noo idmaday annagoo runtii ammaan gaara u ahayna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo har iyo habeen u taagan inuu u shaqeeyo dadkiisa iyo deegaankiisa isagoo aad dareemi kartaan xaalado adag iyadoo ay jiraan in la xisaabtan wasiirada ah inuu u wacay oo laleeyahay maxaa kuu qabsoomay maxaa qabanaysaa sanadka soo socdo maxaa kugu dhacaa qabadoo ku haysto maxaan kula qabtaa maxaan kuu xaliyaa taasoo caddeen u ah in madaxweynuhu ballanqaadyadii bulshada oo u ballanqaaday uu fulinayo maalin maalinta ka dambaysana ay soo kordhayso runtii waxqabadka muuqda ee madaxweyne cabdicasiis iyo golihiisa wasiirada ay u dhaarteen una ballanqaadeen shacabweynaha reer koonfur galbeed inay gaarsiiyaan meesha ay taagan yihiin meelaan ahayn waana runtii shaqooyin lagu ammaani karo oo madaxweynaha si la mid ah wasiirada saaxiibaday ah iyo dhammaan golaha wasiirada dowladgoboleedka koonfur galbeed iyagoo gacmaha ishaysta waxaan u rajaynaa waqti wanaagsan waxaan raacinayaa dhammaan beeraleyda reer koonfur galbeed oo aan rabo inaan ku bogaadiyo arrimo taagan maadaama adduunyadu ay kala xihan tahay adduunku cuntola-aan ee ka dhaca laga baqaayo in dhammaan beeraleyda aan ku wacyigeliyo inay joojiyaan beerista sisinta sanadkan goga hadda bilaabanaayo sisinta beerashadeeda inaan iska xakinno aanan ku bedelanno inaan beeranno galley masago digir cuntada caadiga ee bini'aadamka u cuno intaas waa inta badan mana laga maarmo marka waxaa leenahay beeraleyda guud ahaan reer koonfur galbeed saddexda gobol inay xoogga saaraan inay baagtaan saddexdaas oo ah galleyda masagada iyo digirta iyo waxyaabaha la halmaalo cuntada caadiga ah marka sisinta lagu daalay ee dadku ay aad u wada beertaan sanadkan waxaan codsanaynaa ka wasaarad beer ahaan iyo ka dowlad ahaan in hakad la geliyo lana beerto cuntada iyadoo laga baqayo guud ahaan adduunka inay ka dhacdo cunto yari oo aan ognahay adduunka inuu kala go-an yahay taasna waxay naga tahay wacyigelin iyo dardaaran aan usoo jeedinayna beeraleyda guud ahaan waxaan u rajaynaya gugan inay ka faa'idaystaan oo noqdo gug barwaaqo gu ay ku raystaan hadduu alla idmo ilaahina oo ka haayo ayaxa iyo balaayada iyo aafooyinka dabiiciga ah inuu ilaahay ka haayo waxaan u rajaynaya wax soo saar wanaagsan inay noqdaan kuwii samata bixiya guud ahaan soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo maalin sabti ah bisha abril keeda sanadka waxaan joogaa xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waxaa noo soo dhammaaday kulan aan la lahayn madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan axmed laftigareen kulankaasoo ah kulan isla xisaabtan shaqooyinkii qabsoomay sanadkan labadakunlabaatanka iyo waxyaalaha caqabadahan hortaagan ee sida wasaaradaha iyo gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ay u wado howlaha quseeyo cudurkan faafa ee coronavirus wasaaradda waxay xubin ka tahay guddiga arrimaha coronaviruska oo hogaamiya wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gargaarka koonfur galbeed sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo sanadkii u horreeyay oon wasiirkaan ka noqday waxyaalo badana noo qabsoomay waxyaalaha noo qabsoomay waxaa kamid ahayd wasaaradda in lagu sameeyo assessment assessmentigaasoo la ogaanaya wasaaradda xaaladdeeda siday tahay iyo qaybaha la raba in la horumariyo assessmentigaas kadib waxaa la sameeyey qorshaha ay wasaaradda ku shaqaynayso saddexda sano laba kun labaatan labaatan iyo kow iyo labaatan iyo labo qorshahaasna wuxuu ku cadyaha buuggaas aan wadno qorshahaas oo fulintiisa aan bilownay bishii january waxaan aad ugu faraxsanaa marka hore aan sheego in sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka markii la ii magacaabay wasaaradda arrimaha gargaarka wasaaradda ay leedahay hal qof oo shaqaalaha waxaan ku guulaystay in sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka wasaaradda ay yeelato siddeed qof oo shaqaalo cusub oo tada shaqaalaha ay gaarto sagaal qorshihii wasaaraddana la dhammaystiro sanadkan labada kun iyo labaatanka wasaaradda waxaa u qorshaysan in ay xoogga saarto qaybta maaraynta musiibooyinka maadaama arrimahan dabiiciga ah oo musiibooyinka ay noqdeen kuwa joogta ah haddaan tusaale ahaan usoo qaadanno sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaana soo maray abaar sanadkii bilowgiisa waxaa haddana soo maray fatahaado saameeyey degmooyin badan oo gobolka koonfur galbeed ka mid ah waxaa kaloo na soo maray musiibadii ayaxa waxaa kaloo na soo maray barakacayaal dadka tuulada toos weyne lasoo barakiciyey sanadkaanna waxaan ugu bilowday arrintan coronavirus ilaahay ayaa awoodda iska leh ilaahay inuu musiibooyinkaas naga dulqaado oo nolol fiican aan ku noolaano ilaahayna waxaan ka baryaynaa in dadka koonfur galbeed nolosheeda ay fiicnaato culaysyadaasna uu naga kala qaado waxyaalaha labada kun iyo labaatanka aan xoogga saarnay waxaa ka mid a inaan wasaaradda ay ka shaqayso qaybta la yidhahdo early warning ama digniyo hore inaan helno qaybtaas xoogga ayaan saarnay waxaan kaloo hadda dhex noo maraayo oon dhammaystiraynaa barnaamij ah maaraynta musiibooyinka iyo kasoo kabashadooda qorshaheeda oo saddex sano insha allah isagana bishaan dhammaadkeeda ayaa wasaaradda soo saari doontaa barnaamijkaas oo layihahdo disaster intervention and recovery plan ilaa iyo labada kun iyo labaatan iyo labada saddexdaas sano waxyaalaha marka arrimaha cudurkan faafa wasaaradda ay xoogga saartay waxaa ka mid ah wasaaradda inay mar walba la socoto qiimaha cuntada iyo suuqa cuntada ee taalla inay ku fulan tahay bulshada waxaa noo soo baxday in qiimaha cuntada bishii saddexaad kowdeeda ilaa bishii afaraad kowdeeda boqolkiiba labaatan iyo shan ilaa soddon ilaa cuntooyinka qaarkood boqolkiiba konton kor u kacday taasna waxay keeni doontaa in dadka masaakiinta ah oo anagu u shaqeyno dowladdeenna inaysan helin cuntadii u baahan yihiin oy qaali ku noqoto ay gada waayaan taas culayskaas inay keeni karto wasaaradda waxay kaloo ka shaqaysay in la qabto shir toddobaadle ah oo lagu soo galaayo video online ah oo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gurmadka ay isku wada imaanayaan wasaaradda ay qayb ka tahay iyadoo kaashanayso wasaaradaha kale muhiimka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasna waxuu dhacaa maalin walbo arbacaa wasaaradda waxyaalaha kaleo coronaviruska aan ka qabanay oo madaxweyne aan la socodsiin waxaa ka mid a waxaan wadnaa assessment inaan ogaano bulsho ahaan inaan u diyaarsannahay inaan haysano goobihii karantiilka loogu talagalay in goobahaas ay biyo leeyihiin maxayna karanti leeyihiin musqulo leeyihiin iyo wixii lamida warbixintaasna insha allah toddoba beri kadib ayay wasaaraddu soo saari doontaa marka aadaan u mahad celinaya madaxweynaha fursaddaas oo na siiyey inuu naga waraysto waxyaalahi aan soo qabana caqabadaana haysta iyo waxyaalaha inaan qabana aan rabnana shirkaas waa looga hadlay waxaan mar labaad inaan u mahad celiyo madaxweyne cabdicasiis oo run ahaantii gacan buuxda naga siiyey wasaaraddeena inaan shaqadeena qabsano
mayu koronavayres cudurka koronavayres ee lankasaw covid tuma sagaal ku halis aw oo si fudud oo yar nin iska gudbii kora may baan baahanta anti ada iyo reerkaba isinku gaasha matan cudurka mayba fidiyey dhibco hunjufta kukoyaasa afka qofku qaba cudurkaas madi use ufaha ama hadala iyo weliba dhibco diifka kukoyaw sanka qofka madi use hindhishooda cudurkun mayba use kadhiyayahaano ku badan hal milyan oo qof oo caalamka kashaldeedsan inta badan dadka kadhiyaw cudurkun yo mayba dareemayana astaamaan badanayna oo si fudud on ku raysidaayan yo oo anin baahnayna taryaal iyo daaweyow khaas ee dadka da'dae iyo han kale oo qaban jirooyinkiyo ku mid ayin dhiikarka wedna dhuuriga sokorta jirida sambabka laku helaw iyo kankarada yalla ku yaaba antiyo si halis ee an aafay fariintun ma bahasiin gudbiyey dawladda federaalka soomaaliya
qaybuga hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhuugunsida ay tana qaaray magaalada muqdisho geeg welibaa madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu soo kadaafuray barnaamij lankamaga dari baxnaano kaas oo taakuleen dhaqaale laka siiyow qoysaska danyarta ah iyo inuu barnaamijkan wejisha koowaad iyo ku faa'iidaysado doonaan hal dhibic saddex milyan oo ku mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka dhaqan gudaha dalka soomaaliya haanas olaha ku xulow qoysaska danyarta ee ku nool gudaha dalka soomaaliya madaweynaha iyo daafaroosha kureed weliba uuse ku hadaray mashruucun iyo faa'iidada leeya bulshada waxaa maanta sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan ee aan ku dahfurayno barnaamijka baxnaano ilaahay baa mahad iskale horta oo na khalqay oo halkan noo suurtagelay inaan isugu imaadno marka labaadna waxaan u mahad celinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ka soo shaqeeyey barnaamijkan maanta inaan halkan isugu imaadno oo aan ku shaacinno aan ku daafurno xaalad adag iyo dalkeenu ku jiraa waa wada ognahay mar walbana inaan ku celcelinno oo aan isu helno fursad xaaladda caafimaad ee noo keentay cudurkan la yidhaahdo covid nineteen ama caabuqa coronavirus loo yaqaano oo runtii xadiday dadku inay isu yimaadaan oo markay isu yimaadaanna sidaan u kala fogaadaan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamij ah barnaamijkii ugu horreeyey oo dadka saboolka aan ku gaarayno oo aan ku caawinayno in aan intaan ka weynayno sababta noo suurtogelin weyda waxay tahay oo na xadiday oo runtii na xanibtay oo noo diiday inaan bulshada la wadaagno dad badanna aan u yeerno si aan ugu macnayno barnaamijkan iyo marxaladii uu soo maray waxaa noo diiday isu dhowaanshaha ee keeni karto in la kala qaado cudurkan oo ah waxaa keliya looga hortegi karo inay tahay in la kala fogaado ama social distance waxa luqadda ajnabiga ah ama shisheeye lagu yidhaahdo in aan yareenno isu imaanshaha in la kala fogaado dadku inaysan istaaban maxaa yeelay saan hore u sheegnayba cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ka dawtagiisu waa dhib badan yahay waa runtii bilaaw wanaagsan wax walbana dee meel bay ka bilowdaan inaan nasiib u wada yeelanay idinkuna aada runtii ka shaqayseen inay hirgasho markii ugu horreysay ay dowladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka ah waxay awoodo inay gaarsiiso bil ramadaan ay hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan covid nneteen-ka ay keentay oo dad badan laga yaabo oo trilyoonkoodii iyo noloshoodii inays dhintay in dowladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan odhan karaa waa horumar aan gaarnay waxaan aaminsanahay marka haddii intaas aan kusii darno waxaa laga yaabaa ama intaasaan ugu sii dhowaano waxaa laga yaabaa intaas iyo in ka badan awooddeena inay tahay aan gaari karno waa mar kale waa idin mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen ummadda aada u qabateen oo ah in aan daryeelno dadkeenna inaan shacabkeenna daryeelno mar walbana in madaxa nooga jirto ama maskaxda in nooga jirto mar walbaba waxaan u maqannahay oo aan u shaqaynayna inay yihiin dadka aan mas-uulka ka nahay ama dadka mas-uuliyadda noo dhiibtay marka hawsha aan laba jibaarno aan shaqaynno insha allah sanadka soo socdana intaan in ka badan inaan gaarno
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambareer iskooloo ku dhoweeraba arday guusdambeedka ku koodeen nanki daawacad gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada kagaraada goyti gaaf media garaasii dooga haabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf media garaar garaar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkada daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf media weligal iyo weliguddi walla gaardhikowma leh shirkada daawacadda ee gaaf media daawacad deheb eh design doore shaqaale khibrad i aqoon leh garaasio lindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada qobadaasi gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding carbrading gaaf media walayaha saara soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cardis id cards stamps brochures and booklets certificates invitation cardis stickers and etc shirkada daawacadda ee gaaf media mayba kiyaale markii aad moodo sharaama shantaraal intiyaad andeera dahabshiil garantaa midig fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horoshale eberli hal lama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale eberli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumi seda ama gmail-ka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshoy balanteeng may buwa gaaf gaaf barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo weli dhuganso ay tana qaaray xildhibaan cabdifitaax ismaaciil daahir oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba uu soo eedeynin jeediye madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uso aan ka eedayn madaxweynaha daacad unkahayna wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dhinac kale weliba xildhibaankus madaweynagausu ka eedayey caqabadaha haysada heliiska soomaaliya somalilan iyo kaqaybku ifto la taliyaalka madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdifitaax ismaaciil daahir oo warbaahinta la hadalay weliba hadaladiisu ku mid ahay dee sidaa uun la wada soconno hadda dalku wuxuu xaalad deg deg ah ayuu soo soo wajahday oo adduunka intiisa badanba wajahday oo xaaladda cudurkan coronavirus layidhaah oo aynaan una diyaarsanayn loona baahan yahay inaynu midowno dhammaanteen maamul goboleedada somalilan dowladda dhexe mucaaradka maxaafadka waa xanuun aanayna kala socon marka inaynu dhammaanteenu midowno oo aynu weliba amarada dowladdana aynu adeecno heer degaan heer heer maamul goboleed iyo heer federaal labadaba marka ummadda soomaaliyeed waxaan ku gubaaminayaa inay arrintaa fiiro gale ilawareedyo lagu kalsoon yahay oo qaar diblomaasiyiina iyo xagga somalilan iyo xagga dowladda federaalka ah dhammaantoodba inta aan ka warhayno wadahadaladaasi waxaa lagu wadaa inay si xawliya u bilaabmaan laakiin in principlena mabda ahaanna waa shay fiican in wadahadaladaasi ay bilaabmaan wakti kastoo labiin kastoo ay waktigooda aada uga soo daaheen haddana in la bilaabaa waa wax wanaagsan wey laakiin meesha waxaa yaala arin is-aamin darro ah waxaanan qaba caqabadaha badankooda meesha ay ka jiraan ee iska aamin daradu ay ay ka socotay waxay ahayd xagga dowladda federaalka ee uu hadda maanta eh, farmaajo uu madaxweyne farmaajo uu ka yahay eh, hogaanka Ah, waxaana jirtay yacni is-aaminaadaasi ay ay salka ku haysaa tallaabooyin eh, dhaqanka dowladnimo ee eh, farmaajo aada ugu badnaa oo yacni hostility badan iyo maxaa la yidhahdaa cagajugleyn iyo in yani ciddii kaa aragti duwan boqolkiiba boqol aada isku dayda inaad mijaxaabiso aragti noocaa ku salaysan oo saddexaan u kala qaadi kara maalan habdhaqankaas oo ah mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulsho midka siyaasadeed waxaan ka wada warqabnaa eh, madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo Eh, dee dabcan qofka aad aad aad aad waxa leeyahay kaba ka toolanayso horta kabihiisa horta la eega marka ninka maanta le yani wadahadallaa eh, iga daacada oo iga run haddii ka daacad tahay waa fiicanta Eh, laakiin dee waa madaxweynihii aan ku baranay yani in eh, eh, maalan talada xagga siyaasadda iyo ta'amni ba inuu ka qaato dad la og yahay oo idaacadahana kaga baaqay in ay tahay in somalilan lasoo qabto dagaal lagu qaado oo marka dad hadda ay maanta ka go-antay inay colaadu xor leh ay dalka ka horreeyaan maxamed cali yuusuf baa ka mid a waxaa ka mid a eh, dadka hadda eh, aaminsan maalan oo kale in puntland eh, la kala burburiyo oo ay bur- burto Eh, dee qofka puntland burburinaya somaliland uu burburinaya waxaa ka mid a eh, generaal guulwade marka cidda uu talada ka gaada- qaadanaya waxaa ka mid a eh, oo la taliyayaasha eh, dee k- dowladda dhexe ka mid a eh, morgan oo aynu ognahay eh, taariikhdii uu- uu uu- uu dalka ku lahaa marka siyaasad ahaan waxaad fahmi kartaa cidda uu talada ka qaadanaya eh, inay inay tahay cid maanta colaad iyo eh, amni darro iyo dhibaato inay dalka geliyaan looga cabsi qabo Een, dhaqaale ahaan maalan oo kale qodobka labaad dhaqaale ahaanta ah Eh, waxaan ka wada warqabnaa in ilihii ummadda soomaaliyeed ay ay ay ay ka heli jirtay eh, quutuliyoomkooda dowladaha hadda jira ee maamul goboleedada iyo somaliland ba ay ka heli jireen eh, revenuega ama waxay dalka ku maamuli lahaayeen in weerar maalin cadu ku qaado xoolihii la joojiyey oo ilaa dib la isugu yaaco isaga dib loo barbariyo oo een, yacni in dowladihii shisheeyaha isagoo isticmaalaya legitimacyga iyo shaambadii ummadda soomaaliyeed ka dhexaysay ee dowladnimada inuu ku cunaqabateeyo dadka uu hadda maanta leeyahay wadahadallo eh, ayaan la furaya waxaa ka mid a in eh, shuruuc loo samaystay oo markii hay-adihi ay ka dhaga adeegeen inay mashaariicda horumarineeda ka socda deegaanada somaliland ay eh, yacni joojiyaan in lagu qasbayo oo si private iyo si maaragtay eh, toosaba loogu qasbayo inay mashaariicda ay joojiyaan xamarna laga wado midda ugu dambaysa saddexaad eh, waxa weeye si si yani si socially ah ayuu ayuu ula dagaalamaya deegaanka uu hadda leeyahay waan la hadlaya waxaa ka mid a maalan oo kale inuu hurinayo iska horimaan eh, meesha dhexdeeda oo intuu dad eh, eh, maalan xamar lagala hadlo eh, la oranayo narrative yacni een, eem, eh, eh, iska horkeena in meesha gudaheedii qas ka yimaado marka marka aad eegto ficiladiisii lasoo dhaafay iyo rabitaankiisa hadda uu ku sheeganayo inuu rabo inuu somaliland wadahadal la- la bilaabo waa midaan isqaadin waxaa ka mid oo kale in eh, maalan oo kale inuu dalbado in dal shisheeye oo quwad agteena ahu degan oo wax badan eh, aan rabin inay noo hagaagaan in isagoo oo madaxweynaha oo la doortay wixii uu samayn lahaa markii dalku jeclaayo hargeysa intuu ka dego uu dadka soomaaliyeed ah, la kulmi lahaa ee maaragtay uu uu heshiiska halkaa ka bilaabi lahaa in saddex sanado iyo kabacdi markii uu dibindaabiyeynayay inuu yidhaahdo m- madaxweyne kaloo ajin- eh, ra'iisul wasaare ajnabiya oo aan dalkayna la lahayn gacanta ay qabo oo sidii ilmo yaro afar jira hargeysay kale marka yani waxyaalahaasoo dhan waa tiro- waxaa haddana kasii daran isagoo aaminsan in eh, somaliland ay fursad luminayso yani foolxumooyinkaasoo dhan wuxuu leeyahay inaad ku raalli noqotaan babay hayd oo asxaan yani sidii wax laidiin sameeye oo kale Oo, marka waxyaalahaasi isukay qaban maayaan wadahadallaan bilaabaynaa iyo habdhaqankayga dowladnimo ee ku waajahan ciddii aan wadahadalladii la bilaabayay ayaa noocaas aniga labadaas isukay qaban maayaan laakiin in principle mar labaad waxaan ku celinayaa wadahadallada inuu bilaabaa waa wax fiican haddii ay ka daaca tahay isaga Haddii, eh, qaranku haddii eh, yani haddii somaliland ay ku iman weydo wadahadalka in la qasbo weye cidna anigu ma aaminsani inay qasab ku imaan karto dowladnimadan waxay ku dhisan tahay dimuqraadiyad waxay ku dhisan tahay ee, wadahadal waxay ku dhisan tahay isqancin mana nihin wadanka koowaad ee qayb ka mid ay leedahay oo ingiriiska oo dowlad weyne waa xoogto scotland baa wax ka go-aynaa si kale oo siyaasad ahaan iyo farsamo ahaan baa loo maareeyaa kuybaka baa ka mid oo canada waa dal weyn isbayn waxaa ka go-aysa qayba ka arrintan go-itaanka in qof ku qani waayo xukunkaaga oo ku yidhahdo waan kaaga wax qaliiba maaha laakiin sida adduunka u maareeya ee wadahadalka iyo samaanta iyo maxaa la yidhahda isu caqalinta iyo maaragtay in doodista in la doolo dialogue la bilaabo yani ayaa lagu maareyn karaa ee qof taagan eh, ya- maxaa la yidhahdaa wixiiba waa waa waa waa la burburinaya innagoo xaaladda aynu ku jirnaynu hadda ognahay colaad horle oo laga abuuro dalka u malayn maayo qofka qofkaa talada ka qaadanaya ee taliyayaashiisa ay ku magacaaban yihiin ee xaggiisa ay zaciimada ka qoran yihiin ee gudiyada wadahadalada eh, ku soo darsanaya qaarkood anigu u malayn maayo in uu daacad ka yahay eh, dhowr ujeedaan ku tilmaami karaa midda koowaad waxa weeye culays caalamiya oo saaran hadda xukuumadda jirta oo lagu warsanayo goorta ay doorashooyinka qaban doonaan dalkan yani sida ay ku wadaan oo yani maamulkiisa oo aan dalal badan oo daneeya soomaaliya aanay ku qanacsanayn Eh, marka culaysyada eh, dibadda ka jira in jiha loo sameeyo waa kow waa midda labaadee culays gudaha abaa jira culays gudaha abaa jira maamul goboleedadii bay ka jiraan waxay ka jiraan xisbiyadii macaaridka abuu ka jiraa Een, wuxuu ka jiraa soomaalida rayil caamkii beentii facebookyada laga sheegi jiray facebookyadii soo yaraatay iyo wixii inta inta inta qof waraysi laga qaado ee, soddon qof oo lacag lasoo siiyo comment hoosta kaga qoray ee, ay ay ay ay ku buuqbuuqaan dabeed madaxweynaha loo geyn jiray la odhan jiray dadkii oo dhan baa ku jecel soddon qof oo lacag lasoo siiyo qof waraysi laga qaaday ee, ee, ee, hoos ka caaya yani wixii baa kusoo afjarmaayo isaga laftiisa de waxaan u malaynaya hadda inuu ogaanayay in ra-isul caamkii ummadda soomaaliyeed isaga ka jeestay kii maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo dadka wax la lehna uu horeba uga jeeday marka si culayskaa gudaha loo yareeyo mabantan kale oo aan laga fikerayn somaliland baa eh, wadahadal loo furaya oo la keenaya inuu taa furo waa ujeedada laqaadan isleeyahay uu keleeyay midda saddexaad kala qaybin eh, dadka ummadda hadda somaliland gudaheeda degta inuu kala qaybiyo oo uu dhigo position yani eh, weak position waxay yidhahdaan yani meel eh, daciifa oo yani eh, ay ay noqonayso waxa ay sheeganayaan iyo power sharingka ay xamar ka rabaan iyo eh, waxyaalaha tirada badan ee ay u baahan tahay siyaa- siyaasad ahaan in laga heshiiyo aanay gorgortankii loo baahnaaye fiicnaa aanay ka geli jirin waa istaraatiijiyada saddexaad midda afraadeen isleeyahay eh, hadda way ugu wada muhiimsantaha oo uu me- muraadka uu ka leeyahayna waxa weeye in wadahadaladani maadaama ay wadahadalla adag yihiin lana he- lana rajaynayo in eh, yacni eh, dee dooduhu ay kululaadaan dadaaladuna ay bataan in dalka ila meereysa la geliyo oo muddo kororsi da- halkaa xoogaa rajo oo muddo koronsiya Eh, marka isaga iyo in coronavirus la isku daro halkaas waxaa uga muuqday muddo kororsi eh, qayrul sharci oo uu rabay inuu ku darsado inagoo og dalalkii dimuqraadiga ahaa inay doorasho u dareerayaan south korea ay hadda ka mid tahay marka ani afartaas shay ayaan isleeyahay hadda way ugu waaweyn ujeedadiisa uu ka leeyahay wadahadallada nin wadahadalla ka daacada iima eka hadduuse ka daacadi waa soo dhaweynna madaxweynaha qaranka waa farmaajo wey dalkan isagaa eh, min buulaxaawe ilaa laawiye cadda isagaa madaxweyne ka ah in anigu ma fahmi kara inay fulinimo ka tahay iyo ku dhacla-aan uu aaminsan yahay inaan wada hadalladan eh, aan wadi karin iyo inay daacaddarre ka tahay labadaa mid weeye laakiin waxyaalaha yaryare laguma madaxweynihii qaranka ayaa wadahadalladii geli kari waayey oo ra-iisul wasaare uu isagu magacaabo oo suuqa kasoo qabsaday oo aan lala dooran ilaan cidi lama- cidi anaga xasan khayre maanaan dooran oo aan cidi dooran buu u diranayaa shaqadii ay ahayd madaxweyne ahaan inuu isagu qabto aniga waxay ila tahay inay cay ku tahay qaranka soomaaliyeed inay isagana ku tahay eh, inay tusayso inaanu daacad ka ahayn inuu wadahadalladan eh, galo waxyaalaha hadda la sheegaya ee la leeyahay xasan khayre eh, maxaa la yidhahdaa ayaa loogu magacaabay daraadii oo hargeysa loogu dirayaana wax ummadda soomaaliyeed aqbali karta maaha dalkan qabaa'il looma qaybin karo eh, qabiil qabiil la colina ma jiro mid mid la heshiisina ma jiro qof madaxa oo qabiilada loo nici karaana ma jiro sunnahana isagaa raba hadda inuu inuu inuu bilaabo xanta meesha hadda taalaana wax fiican maaha waxaa keeni karaa een, aragti la-aanta een, maxaa la yidhahdaa eh, ku dhac la-aanta eh, yacni een, een, leadership xumada yani waxaa keenaya farsamo xumada farmaajo xaggiisa ka imanaysaa mooye laakiin anigu u malayn maayo in in ay wax legitimate oo ummadda soomaaliyeed ku qanci karta inay tahay
mayu coronavirus cudurka coronavirus ee lankasaw covid tuma isagaal ko halis aw oo si fudud oo yar nin iska gudbii kora may baan baahanta anti ada iyo reerkaba isinku gaasha matan cudurka mayba fidiyey dhibco hundhufta kukoyasa afka qofka qaba cudurkaas madi usu ufaha ama hadala iyo weliba dhibco jiifka kukoyaw sanka qofka madi usu hindhishooda cudurkun mayba usu kadhiyayahaano ku badan hal milyan oo qof oo caalamka ka shaldeedsan inta badan dadka kadhiyaw cudurkun yamaba dareemayana astaamo an badanayna oo si fudud an kuraysidaayan iyo oo an inbaahnayna daryaal iyo daaweyow khaas eh dadka da'da eh iyo han kale oo qaban jirooyinkiyo ku mid ayin dhiikarka wadna dhuuriga sokorta jirida sambabka laku helaw iyo kan karada yo laku yaaba antiyo si halis eh an aafay fariintun may bahasiin gudbiyey dawladda federaalka soomaaliya
qaybugadan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna qeeray guddiga kahorseedoga cudurka coronavirus ee dowlad goboleedka puntland iyo weliba xarunta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ee magaalada garow kala kulamana ururada dhalinyarada culimaa udiinka xubno ku tirsan bulshada rayidka maamul goboleedka puntland iyo oona kulankan lanku wada hadalay sidii lanku horseeda lahay cudurka coronavirus iyo dhaqangeliyoga amaradii hakubahay dowlad goboleedka puntland ee eh sidii laka xakamay lahay faafida cudurkan kulanku markaa dhammaaday weliba qodobadii kulankan laku wada heliyey warbaahinta la wadaagay afhayeenka madaweynega dowlad goboleedka puntland daahir dabraani raxmaan iraxiim guddiga diyaargarowga iyo ka hortaga cudurka covid nteen oo uu guddoomiyo madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdilaahi deni weli waxay ku hawlan yihiin howlihii joogtada ahaa ee maalin kasta afarlaatan ka saac ay maaragtay aada uga shaqaynayeen sidii looga shaqayn lahaa loona xakamayn lahaa ka hortagga xanuunkaasi covid nteen guddi hoosaadka wacyigelinta ee guddigaasi oo uu guddoominayo wasiirka caafimaadka wasiir jaamac ayaa halkan xarunta wasaaradda caafimaadka waxay saarka kulan kula qaateen xubno ka mida dhakhaatiirta magaalada garowe waxaan kala hadalnay arrimaha caafimaad ee soo kordhay ee soomaaliya iyo guud ahaan adduunkaba saameynta ku reebaya ee ku saabsan covid nteen waxaan kala hadalnay sidii ay nogala shaqayn lahaayeen puntland oo weli aysan waxkiisa ka jirin ilaahay mahadiis sidii ay nogala shaqayn lahaayeen ka hortagga iyo xakamaynta cudurkaasi covid nteen waxaan isla garanay in ay xubno kusoo darsadaan guddiga oo qayb ka noqda dagaalka looga hortegayo covid nteen waxaan kaloo isla garanay in la sameeyo magaalo kastoo puntland ka mida laga sameeyo hal xarun oo maaragtay ay tegi karaan dadka iska shakiya lagu baari karo lagu ogaan karo xaaladooda hadhowtana hagi karta haddii loo gudbinayo karantiinka haddii laga helay wax haddii laga waayay haddii ay gurigooda ay ku ahaanayaan karantiin xarun muhima oo maaragtay la socota oo kaantaroosha oo ciddii shakida ay tegi karto iyadana isbitaalada aadin xarunta ay tegi karto kadibna xaruntaas ay hagi karto haddii wax laga helo haddii wax laga waayo jihooyinka qaabkay u dhaqmayaan meeshay aadayaan in karantiinka weyn loo gudbinayo in maaragtay ay guryahooda karantiin ku ahaanayaan xaruntaas inaan laga hirgeliyo magaalo kastoo puntland ka mida ayaan isla garanay dhakhaatiirtu waxay nala wadaageen dareenkooda ku saabsan arrintii xalayta ka dhacday isbitaalka weyn ee garowe waxaan kala hadalnay sida ay wax u dhaceen waxaana u sheegnay in ka dowlad ahaan aan wax ka qabanayno arrimahaasi aad bayna runtii nooga mahad celiyeen qaabkaan xogtaan isula wadaagnay waxaan kale oo guddida ka soo baxay guddida wacyigelinta oo fulinaya qodobadii ka soo baxay shirkii guddida guud ee guddoominayo madaxweynuhu ee dhowaan dhacay waxaan guddiga wacyigelinta uu farayaa warbaahinta in ay si guud usii xoojiyaan wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta covid 19 oo aan runtii uga mahad celinayno warbaahinta la iska arka ee maqalka iyo muuqaalka ah in ay hoos kusoo muujiyaan lambarada iyo maaragtay meelaha lagala xiriiri karo ciddii shakiga taleefonkeena in hoos laga soo muujiyo telefishinada ay kasoo muujiyaan warbaahinta puntland saddex afar saddex oo haddaa shakigii wac la leeyahay akoonkii haddaa ka qayb qaadanaysa covid in meesha ay ku muujiyaan madbacadaha wax daabacana waxaa la farayaa inay daabacaan sawirada iyo fariimaha gudbinaya xanuunkaasi halistiisa iyo sida looga hortegi karo guddigu waxa uu isagoo daba jooga hirgelinta awaamiirta u farayaa mas-uuliyiinta ciyaaraha iyo kuwa leh xarumaha lagu ciyaaro in aysan jiri doonin lana joojiyo hadday jirto meelo gaar dib loogu furay oo la xiriirta goobaha kubadda lagu ciyaaro iyo goobaha dhalinyaro isku yimaadaan inay arrintaas mamnuuc tahay guddigu wuxuu farayaa in si deg dega tallaabo arrintaasi looga qaado mas-uuliyiinta laamaha amnigana waxaa la faray hirgelinta ay awaamiirta la xiriirta garoomada iyo goobaha lagu ciyaarayo waxa ay ka mid ahayd qodobadii guddida maanta ka soo baxay waxaa kale oo jirta guddida qayb kale ayuu leeyahay guddida diyaargarowga ka hortagga covid 19 qaybta maaliyadda iyo maciishada ayaa jirta shir kale ayaa hadda xilligan oo aan mana halkan fadhinay iyana waxay ku yeesheen wasaaradda maaliyadda waxa ay isu kala saareen laba guddi oo ah guddi u ururiya dhaqaalaha iyo ka hortagga covid 19 waxyaaba laga hortegayo iyo guddi la socda maciishada iyo dhaqdhaqaaqeeda waxyaabaha ay isku raaceen guddida maaliyadda iyo maciishada waxaa ka mida in boqolkiiba soddon wax soo saarka dalka iyo beeralayda sanadka dalaga soo baxaya lagu sareeyo inuu noqdo digir iyo haruur iyo galley si kor loogu qaado wax soo saarka xilliha xaaladan lagu guda jiro covid 19 guud ahaanba guddidu waxaa u mahad celiyey doorka ay warbaahinta ka qaadatay wacyigelinta iyo ka hortagga covid 19 oo aan aada uga mahad celinayno xubnaha yaga maanta halkan joogay waxaan isugu jirnay guddidii dowladda awal usoo magacowday iyo guddiyey hoosaadyo kale oo arrimaha bulshada aan kasoo dhexulnay oo qayb ka ah waxaa ka mid ahaa dhakhaatiirtii waxaa ka mid ahaa uradii bulshada rayidka waxaa ka mid ahaa culimadii oo intuba ay fadhiyeen maanta marka si wada jir ayaan ugu mahad celinay doorka warbaahinta ay qaadatay waxaana aan aada ugu bogaadinaynaa intaasi ay kasii siyaabiyaan aada iyo aad baan idigu mahad celinaya magaaladaha waaweyn oo kale ama hoteelada intay hoos ay ka soo xigaan in hoos ay shaqada ka socoto dadka dhan ay kuda jiraan maxaa arrintaas ka qashaysan maxaase qodina gudahaan aad warintii lagu tiiriyo xogtaasi hore ayaa nalala soo wadaagay waxay ka mid yihiin meelaha aan rabno inaan ka adkayno hirgelinta awaamiirta dowliga ah dee meheradii lagu arko iyadoo maaragtay hoos ka shaqaynaysa oo maaragtay inkastee la dhuumanaysoba haddana iyadoo saasay tahay laisugu tegayo oo xilligii iyada awaamiirta lasoo rogay inaan laisugu tegina weliba shaqaynaysa dowladdu tallaabay sharci ayay ka qaadaysa shalayto intiini la socotay waxaa shirtay guddiga amniga oo iyana qaybka guddigan go-aamadii ay soo saareen ayay ka mid ahayd arrintaasi inay maaragtay dardargelin doonaan waana rajaynayaa in dadku u hoggaansamaan awaamiirta dowliga waxaa laga hadlaya waa caafimaadka qofka xanuunkani ma garanayo qofku inuu dowlad yahay inuu shacab yahay xanuunkan ma garanayo qofku inuu wax haysto inuuna wax haysan xanuunkan ma garanayo qofku inuu yar yahay inuu weyn yahay inuu cad yahay iyo inuu madow yahay waxaa xanuunkan keliya uu iskusu abaaraya unugyada qofka taas baa keenaysa inaan muhiimadda aan saarno in dadkayaga aan ugu baaqno awaamiirta dowladda inay raacaan inay u hoggaansamaan waxyaabaha la soo dejiyey ee ku salaysan talooyinka caafimaad si aynu u ilaalino bidqabka bulshada adigoo ilaalin kara bidqabkaaga caafimaad bulshadana waad ilaalin kartaa keliya waxaad ku ilaalin kartaa haddaad shakididna inaad maaragtay aad dhakhaatiirta la xiriirtid haddii markaas xanuuno kale xitaa ay ku hayaan inaad gurigaaga joogtid muddada shan tobanka cishaa xilliyada dowladdu ay sheegtay in la xeroodo in la xeroodo oo guriga la joogo keliya waxa xanuunkan uu ku fidi karaa dadka oo isu yimaada iyagoon kala warqabin waxaan rajaynayaa in maaragtay arrintaasina ay saxmi doonto
waxaa jira gobolka sidoo kale wilaaya hadda puntland ay ka biray wacyigelin oo dul badan oo banaan baa jooga somaliland joogin hoose ka tagin wacyigelintii maysan gaarin mana jirto ilaa hadda wax dhaqaaqan puntland ka samaysan maxaa arrintaas sabab u puntland xaruntii madaxtooyadu waa halkan waa garowe awaamiirta dowliga ee halkan ka soo baxa ayaana guud ahaanba puntland oo dhan ka hirgala guddidu hadda waxay wadaa wacyigelintii guud iyo xaruntii dhexe ay wacyigelinta ka wado laakiin dhowaan waxaa arki doontaan iyadoo degmooyinka tegin inkastay sidaas tahay haddana meelaha sool ka mida oo degmooyinka iyo gobolada ee mas-uuliyadda dowliga ay joogaan fariimahooda waa loo daadejiyey laakiin annaga haddiina lagu arki waaye meelo ka tirsan ka baxsan garowe waxay la mid tahay wejiga labaad waaye in la tago boosaaso oo dabcan shaqo laga soo qabtay gaalkacayo oo shaqo laga soo qabtay oo wasiirka arrimuhu gudu tegay boosaaso oo ay guddida wasiirka caafimaadka u tegay maalintii dhaweyto gobollada kale ee sanaag iyo iyo iyo sool iyo karkaar iyo gardafu iyagana in maaragtay guddiyadu ay gaaraan laakiin wacyigelintu way socotaayo dowladdu ilaa iyo qofka ugu sarreeya ilaa iyo qofka ugu hooseeya awaamiirta iyo daadejinta dowliga waa nagu jirtaa aad baana waxaan uga mahad celinayaa degmooyinka goor horeba daadejiyey wacyigelinta isxilqaamay meelaha karantiinka diyaariyey iyagu diyaariyey isticmaalaya wasaaradda isuduwayaashoodu ay geeyeen qalabka xumadda qofka lagula socdo aad baan ugu mahad celinaya laakiin waa sidaas ay tahay aan uga sii dhowaano mar walba waxaan isku dayaynaa in aan hore usii soconno si aan u xoojinno wacyigelinta ka hortaga waayo adduunka maanta waxaa laisku raacay wadamba wadanka uu ka hortaga badnaa ayuu ka horbadbaaday wadamadii xuduudda lalahaa wadankii uu kasoo fidmay china wadamo waxaa intaas oo milyan oo qof ku nooshahay oo tira aad u dhiyaaf dadka laga helay oo markaa socota oo soo gashay ayaa jira sababtoo ah xanuunku markuu soo shacabaxaya ka hortaga ayay xooga saareen weliba wadamada qaarkood oo qalabada haysan fiican iyo wadamada aan haysan adeega caafimaad iyo kan wax lagu baaro xoogga waxay saarayaan ka hortaga innaga waxaan puntland aan xooga saarayna waa ka hortaga waxyaabaha hareerahayna ka dhacaya waa la soconnaa waxyaabaha adduunka ka dhacaya waa la soconnaa dadkeenna waxaa la rabaa inay la socdaan oo ay fariintu ka daabigto ma jirto meesha wax siyaasada u yaalla ma jirto meesha wax kale oo dan kale taalla waxaan rabnaa qof walba isagoo gurigiisa joogana badbaadiyo
axmed baabuurtan imbi arooskiiudaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilidle erowha bayarato magahu ilow weliga alay hata fadas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxaa ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibti baabuurka may shidaalka markaad kashibaasa baabuurka ama galadaasa shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaanteedba intii bubbirka xamaaladaas iskala wada hoobatay inaan dhugun lahayna dhaayo mala ilaan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum walle kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynogay masaarne maylika wada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulankaneebsade kaafi petroleum waabana kaafide kurbida i murugdi kaalanshadaalan qabe tiilukukabahiyo kaafi petroleum kaalanshadaalo agabkee kunbad own kaafi petroleum lukoy baabuurka ambo bajaajta kaboysoy shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarele ee uustada qashinka buuti kolkoona buusanayti litirka kaduudan may ankakooyow kaafi petroleum istarabatoryaasha wateegin too bansiin bonafta salitir bareed saacado shaqeeyasa cabirka la
guud ahaan akhyaara barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulahi sinsaar intasin kula dariirsay dhinaca sanaadin cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo nin fadhi tan iyo markalinti kulma doono waliba sinkugu tawaane sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu